iminkana waxaynu ku soo dhowaynaynaa kelimadda wasiirkii hore doctor maxamed cabdilaahi cumar waxaynu
bismi illaahi raxmaan raxiim mas-uuliyiinta qaranka ee halkan fadhida xubnaha wasiirada golaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan xildhibaanada marti sharafta iyo mas-uuliyiinta kale iyo shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xafladan balaaran ee halkan maanta aynu isku nimid waxaan jeclahay marka hore inaan kelmado mahadnaq ah ka soo jeediyo waxaan si diiran oo qalbi furan doonayaa inaan ugu mahad celiyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga muddadii sanadka ahayd ee aan wasiirka ka ahaa sidii wanaagsanayd ee qalbiga furay ee wadannimadu ay ka muuqatay ay ila shaqeeyeen waxaan jecelahay munaasabadan inaan si ballaaran aan idinku mahadceliyo dhammaantiin waxaan kaloo halkan ku soo dhaweynaya marka mahadnaqa wasaaradda laga yimaado wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga doctor muuse qaasim oo aan leehay kusoo dhawo gacmada wasaaradda intii muddadii sanadka ahayd hawlihii aanu wadnay oo ahaa kuwa aanu si mas-uuliyiintii naga horreysay ay wadeen annaguna aanu ku biirinay wax muuqda waxaa si wanaagsan uga hadlay walaalkay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bashiir iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maxamed sheekh oo si faahfaahsan uga warramay aad baana ugu maadsayin marka halkaa wax badan kaga noqon maayo waxaan doonayaa qolo inaan sheego wasaaraddu markii sanad ka hor madaxweynuhii magacaabay waa la balaayay waxaa laga dhigay wasaaradii ganacsiga iyo maalgashiga dibadda waxaalla wixii dibadda aan uga baahannahay maalgashiga markaa sidaa awgeed wasaaradda rimidkii ay lahayd iyo mas-uuliyaddii ay lahayd waxaad moodaa in ay korodhay oo muhiimad gaar ah oo ka culustii hore ee qaranka wanaagsan ee la dul saaray waxaan arrimaha ugu haray ilaa iminka wasaaraddu ay ka shaqaynaysa ka mid ah sidii looga turjumi lahaa go-aanka madaxweynuhu uu wasaaradda ku ballaariyey iyo waajibaadka gaarka ee uu saaray ee maalgashiga dibaddana leh hagaajinta ganacsiga dalka gudihiisa iyo ganacsatada kale marka howlahaasi waxaan rajeynayaa in wasiirka cusub ay u fududaadaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaraddana waxaan ka codsanayaa in sidii wanaagsaneyd ee anigaba layla shaqeeyey aad ila shaqayseen oo aanaan la-aantiin shaqayn karayn in wasiirka cusubna sidaa lagu garab galo oo loola shaqeeyo wasiirka cusub waxaan doonayaa in dhowr kelmadoo kooban oo dardaara ah oo ku wajahan waay aragnimadii muddadii halkan aan joogay iyo howlaha wasaaradda hor yaalla inaan dhowr arrimood aan isleehay waa arrimo muhiim oo u baahan in la sii wado la dhammaystiro la fuliyo oo laga shaqeeyo inaan halkan ka tilmaamo arrinta ugu horeysa waxa weeye howlaha wasaaradda waxaa dee ka mid ah in wax allo wixii dibadda maalgashiga dibadda ka imanaya ay wasaaraddu ay ku soo horeeyaan oo ay diiwaan geliso oo ay baadho in waxay la imanayaan uu horumar dalka u yahay oo aan dhaqaalihii dalka iyo shaqadii dalka iyo sharaftii dalka iyo qorshayaashii qarankani lahaa in aanay waxba yeelin in wasaaraddu hubiso oo dabeete markay hubisana ay markaa u gudbiso intay diiwaan geliso hay-adaha kale ee qaranka ee iyagoo arrimaha sida specifica ugu xisaaran berigii hore waxa ahayd qofka dibadda ka yimaada ama shirkada ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama qofba ha noqday ee maalgashi doonaya dalkeenna inuu ama macdan ka soo baxo ama saliid ka soo saaro ama warshado ka dhisto ama howlo kale oo investment ama kaluuna ka samaysto waxay kolba qof walba meesha laga helo ayuunbaa heshiiskooda iyo wadahadalkooda iyo arrimahooda ku dhammayn jireen arrintaasi isbeddel baa ku dhacay oo ku samaynay wasaaradda lagu soo horeeya wasaaradda xilka wasiirka markaa waxaan halkan dardaaran uga soo jeedaya arrintaa iyadoo wasaaraddu leedahay agaasi ama department cusub oo maalgashiga qaadisan in arrinta halkaa laga sii wado oo gacanta lagu dhigo wax alla wixii investment ah ee sharaa'iga ee dalka dibadda ka imanaya ama warshad ha dhiso ama dekada ha dhiso ama haama ha dhiso ama wax kale ha dhiso iyo wasaaraddu oo soo maro oo laga shaqeeyo arrintaas aanu muddadaa sanadkaa ka shaqaynayay wasiirka cusubna waxaan deenayaa arrintaa inuu halkaa ka sii wado oo ay sharcigaa u sameeyo danta qaranka sidaa ku jirta ta kale waxa weeye siyaasadda kala xadaynta ganacsiga ganacsiga dalkeenu waa sida laga warlabo waa dadkeenu ganacsatay u badan yihin weliba ganacsata yaryar oo dan yara u badan yihin dalku hase yeeshee mushkilado fara badan baa ka taagan waxaad moodaa in ganacsiga intiisa badan ay ay gacanta ku hayaan ganacsato tirayar oo maalqabeena ah inkastoon dhiirigelinayna maalqabeennada lacagta iyo dhaqaalahabala inay dalka ay horumariyaan haddana waa in ganacsiga la wadaaga marka waxaanu iminka dhammaystirnay siyaasadii kala xadaynta oo marka horeba ay uu jiray nidaam arrintaa sharci ahaan u fasaxaya laakiin waxaanu samaynay siyaasadii lagu kala xadaynayay oo iminka u baahnayd in la anaamus gareeyo lana fuliyo taana waxaan leeyahay wasiirka ha ka waaweyn arrintaa arrinta kale waxa weeye sharcigii khayruunka loo yaqaano maalgashiga caalamiga ah ama foreign investment law oo hore dalka uga jiray laakiin aanu dibi habeen ugu samaynay si dalkan ula jaan qaado maalgashiga caalamiga dunida siday u shaqayso ama investment lagu sameeyo ama joint ventures lagu sameeyo ama dalkaba lagu dhiso ayaanu wax ka bedelay iminka isagoo af ingiriisi ah isagoo soomaali ku qoran ayaanu dhammaystirnay waxa u harsanan inaanu geyno la geeyo wasiirka cusub uu geeyo golaha wasiirada iyo hay-adaha kale ee sharci dejinta intaba waxaa kaloo la sameynaa sharcigii kabri loo goysan jira sharcigii registrationka kambaniyada oo aanu samaynay barnaamij electronic ah oo dadka ganacsatada reer somaliland iyo ajnabiguba ayagoo meel kala jooga ay si online ah iskaga diiwaangelin karaan shirkadooda si dalku markaa u haysto tirakoor sugan inta kambani iyo inta shirkadooda dalkan ka shaqaysa ama dibad xafiisa ku yeeshaan ama dalkaba nidaamkaasoo baanka adduunka ama world bank uu gacan weyn ee wasaaradda ka siiyey oo iminka isna dhammaystira u baahan oo wasiirku inuu saxeexo dhinacaas waxaan isleeyahay waa meelaha aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aan isha laga laga laga weecin siday tahay loo qabto shaqaalaha wasaaraddana waxaan ka codsanayaa in wasiirka arrintaa fulinteeda iyo hirgelinteedaba gacan la gacan la siiyo